waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
magaaladan melbourne gaar ahaan xaafadda kensington waxaa lagu dhigay xaflad ballaaran oo sagootina oo loo sameeyey aamino diiriye oo muddo labaatan iyo sideed sanaha ka shaqaynaysay meel caruurta yaryar markaasi lagu xanaaneeyo aamina ayaan weydiiyey bal xafladdaasi waxaana ay tiri
xaflad halkan iigu sameeyey maxaan ku dhahdaa ah ee retirement ama shaqo ka fadhiisi ala ku sameeyey centerkan oo aan ka shaqeeyay oo caruurta early childhood education ama caruurta yaryar ee waxbaristooda ah oo aan ka shaqaynay muddo sideed iyo labaatan sannadood ah communityga kensington iyo habeeniisa dadka ku nool oo aan la shaqeeyey marka caawa halkan yani xurmayn iyo mahadnaq aan yani waalidiinta iyo dadkii aan lasoo shaqeeyey manageradii maxaan ku dhahday lix manager oo maxaan ku dhahdaa hore iyo haddaan hadda managerka ka ah iyo shaqaalihii iyo waalidkii caruurihii ugu horreeyey aan hayay oo cimrigooda hadda sideed iyo labaatan qaarkood yahay ama ka badan yahay oo maxaan ku dhahday iyo dadkii aan la shaqaynayey communityga soomaalida dumarka aan iyagana xakudaayey aan halkan beniga kensington ayagana aanu ku leenahay group la yidhaahdo sisters group ama walaalaha groupka walaalaha oo dumarka soomaalida ama honof africa group marka dad fara badan baa isugu yimid aad iyo aad baa laigu mahadnaqay aniguna waan ugu mahadnaqay yani shaqada aan kasoo shaqaynay waktiga dheer oo maxaan ku dhahdaa aan wadankan markaan nimid anigu waxaan wadankan soo galay december baan soo galay saddex sanadood waxbaan baranayay intii ka dambaysana meeshan aan ka shaqaynayay marka one career ayaan lahaa shaqa keliya oon wax u bartay oon yani heer professional aan ka gaadhay marka dad fara badan iyo xaruur fara badan ayaa maxankura wax ku bartay gacantayda oo maxaan ku dhahday waalid fara badan iyo shaqaale fara badan oon isbaranay oon maanta xiriir fara badan leenahay qaarkood ilaa hadda aan is aragno marka maxaan ku dhahday aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay dadka isugu yimid sharaftayda caawa marka aamina labaatan iyo intaas sana labaatan iyo sideed sana ka shaqaynaysa caadiyan waa waqti aada u dheer marka maxaa keenay inaa waqtigaas dheer ka shaqaysid baa isleedahay waxaa keenay horto anigoo oo aada iyo aada caruurta u jecel caruurta aad baan u jecelahay caruurta inaan waxbarana waan jeclahay caruurtuna waxaan hubaa waa caruurta waktiga ugu wanaagsan ee waxbarasho la geliya waa shanta sanadooda ugu horeysa cimrigooda marka ugu horeysa ee ama waxaa gaaladu ay tirahda foundationka ama gogoldhiga ilmaha noloshiisu waxa weeyaan professional markii waxaan baranay shantaas sanadooda ugu horeysa ilmuhu hadduu helo yacni keer wanaagsan kalsooni inuu maxaan ku dhahdaye yani shaksiyadiisa kalsoonida naftiisa ee maxaan ku dhahdaa identitygiisa ama aqoonsiga naftiisa ee la baro waktigaasi haddii uu helo inuu markuu kabacdi shantaas sanadood kabacdi uu iskuulka tago qof dhisan oo le gogoldhig wanaagsan inuu yahay marka waxaan aada u jeclaa inaan caruurta ka mid noqday oon aada iyo aada ugu dadaalay inaan wax u bartay inaan ubadka multiculturalka wadanka ee cid walbale jinsiyad walbale inaan ka mid noqdo dadka gogoldhiga ilmaha u dhigo kalsoonidaas iyo inay naftooda ku kalsoonaadaan inay wax bartaan si ay markay communityga weyn galaan ay u haystaan maxaan ku dhahday kalsooni ay ku dhex galaan dadka oy wax ku bartaan marka caruurtoon aada u jeclahay inaan waxbarana aan jeclahay aada iyo aadna aan ugu dadaalo inaan maxaan ku dhahday fahmo ilmaha yar aan fahmo la fadhiisto la sheekaysto maxaan ku dhahdaye yani waa waxyaala yani berigii hore inaga maqnaa inaga oo in ilmaha lala hadlo waxaynu soomaalida oran jirtay maxaad ilma yar kala hadlaysa waaba ilma caruur maxaad ka gartay laakiin waxaa la ogaaday scientifically ilmuhu xataa caloosha hooyadii markuu ku jiro in loo sheekeeyo oo lala hadlo oo communicationka uu waalidkii la yeesho uu ku fahmayo oo uu ku garanayo iska badaakii oo dhashay oo soo baxo oo ku arkaya ilmu markuu baybiga yeesaa loo hayo ku eegayo waxa aad kula hadlayso maxaan ku dhahday tacbiirka ama ama ama saansaanka wejigaaga inaad faraxsan tahay inaad ku faraxsan tahay ereygiisa inaad si wanaagsan ula hadlayso wuu ku fahmaya haddaad u qososho hee wuu ku odhanaya haddaad wejiga cadoomo wuu cadhoonaya marka waxaynu ogaanay ilmuhu inuu leeyahay dareen wakti aada iyo aad u horeeyo oo yani dhalashadiisa ku dhowba waqti u dhashay inuu leeyahay aqoontaasa marka in la koriyo communicationka ilmaha ama xidhiidhka ilmaha lala leeyahay oo wax la baro ayaa cilmi ahaan istatifig ahaan aan ku bartay aadna aan jeclaystay iminkana aan jeclay weli inaan sii wado oo xataa haddaan shaqadii ka tegay oo retirement yani aan shaqadii physicalka ahayd dee iminka qof yarmeeye dhulkii lala fadhiisanayay mar waxa weeye dee cimriguna wuxuu leeyahay waqtigiisa laakiin inaan haddana caruurta iyo arrimahooda iyo faamiliyadoodaba inaan support gareeyo hornabulka ah khaasatan dadkeena waxaan ku dhahdaa ayay faamiliyada u baahan yani in wax loo sheego ilmuhu hadduu yani u baahan yahay assistant ama hadalka ka raagay ama maxaan ku dhahday ama family yani problems maraya caruurta afrid karaynaya yani to educate them inaan wax u qabto weli waan jeclahay inaan wax caruurta kuseeya oo education aan sii wado waa gar dad badan baa khudbooyin soo jeediyey aada u qiimo le xiisa leh maxaa kuugu qiimo badnaa ama kee kuugu muhiimsanaa dadkii ka hadlay meesha wallaahi kulligood xasana way wada qiimo badnaayeen oo maxaan ku dhahdaa khaasatan saaxiibadaydoona oo waqti dheer isnaqaanay oo maxaan ku dhahdaa ilaa markaan shaqada bilaabo waan ugu imid iyagoo joogta waxaan ku dhahdaa waxaan aad iyo aad iyadana inay weli xasuusantay ma moodayn gabadhii zigi waa jarmal waxa weeyaan manager bay yahay oo xasuusan 1992gii ilmi yaraa oo taraamka aan la raacay oo kalarkayga ka yaabay aan uga sheekeeyey inay xasuusatay caawa oo ay soo hadal qaatay oo ay xasuusatay sheekooyin fara badan oo noocaasa oon la kulmay oo caruurta ay weydiiyeen waxaa ka mida inan yaro iminka waxay waxa weeyaan waa waa sideed iyo labaatan waxay igu tiri intay afadhiisatay maalin oo gacanteeda soo egtay bay tiri amina why are you different maxaa uga duwantay waxaan ahaa qofkii oo madooba oo ugu horreeyey oo servicekani uu employ gareeyo ayaan ahaa muslimkii ugu horreeyey baan ahaa markan kabacdi dad badan baa yimid laakiin qofkii ugu horreeya marka caruurtaasi weligood qof kalarkaala oo u soo dhawaada mayna aqoonin way iga doodi jireen markay arkaan laakiin marka dambe marka i bartaan oo ay dabeecadayda bartaan dhabtayda ku wada fadhiisanaya sida imka aad arkaysa igu soo wada carriyeen marka waxay igu tiri waa ayuu different markaasaan waxaan ku idhi ilmo yar waa saddex jir ah yani maskaxdiisu waxay qaadi kartaa in yar waxaan ku idhi maaraa la odhanaya nan tahay waxaan ku idhi waxaan ku idhi flowerka gardenka ku yaala isku wada mida miya waxaan ku idhi horta garden ma leedihiin haabaysi waxaan ku idhi isku wada mida miya maxay tiri nooba red baa yaalo blue baa yaala waxaan ku idhi baniaadamkuna waa sidaas oo kale we are flowers and we have different colors laakiin waxaan ku idhi inside all the same wadnahaaga taabo wadnahayga taabsiiya waxaan ku idhi waxay tiri wadnahaagu bum bum bulay kaagana taabsiiya waxaan ku idhi kaagiyo kaygu waa isku mid and my heart wuxuu leeyahay i love you mara kaaguna wuxuu leeyahay i love you amina marka isku mid wey waa liteeg ilaa maanta markay arkaan waxay yidhahan xageed expressionkaa ka keentay waxaan kuidhi waxa ila hadlaya waa saddex jir marka simbalas way oo ilmaha yaraan u fahamsiiyo inuu bani aadamku midabo kala gooniyo yahay haddana uu isku mid yahay waa inaan u keeno example yar oo caqligeeda u qaadi karo marka waxa weeyaan yani taariikho fara badan ayaan soo marnay waalid yani aan weligood qof madow arkin inan yaroo aadam la yidhaan xasuusta markuu i arkay wuu ooyey wuu cararay hooyadii baa tiri am sorry waxaan ku dhiskata isagaa i baran doona marka meelaha markuu joogo ayaan saa uma dhawaan jirin hallo aadam hallo aadam wuxuu tegay aadam isagoo markuu soo kala yidhaha where's amina where's amina i want to see amina marka carruurta waa inuusan ta kale waxaan ku jeclay the innocent love jacaylka bilaa xuduudka ah and and discrimination aqoonin and waad madowdahay waad cad tahay ma yaqaanaan they love you talaftigaa khudbaad meesha ka jeedisay waxaad ka sheekaysay australia waagaa timid iyo sidaad ula qabsatay iyo shaqada sidaad ku heshay iyo sida australia aad gurigaaga uga dhigatay oo ula qabsatay dalka nacam taasi waxay ahayd waa run sidaan u sheegay weyaan wadanka maxaan imid sidaan ugu sheegay mar horena waan ku sheegay waxaan imid laba waxaan imid kun iyo sagaal boqol iyo iyo waxaan ku dhahdaa koob iyo sagaashankii ninkaa dheere kamarada sitay baraan baan ku waday laba jir buu ahaa inta kalena waa waxay ahaa between seventeen and two years shan caruur aan dhalay iyo walaalkayo isaguna maxaan ku dhahday sideed iyo tobankaa noqonayay kuma qofna kama nin aan madeernahay oo responsible ii soo diray ayaan ka aqaanay wadanka cid kale kamaan aqoonin ingiriiska igu beri limid qaahiro kasoo barbartay anigu tiib carabi baan ahaa carabi baa wax ku baray marka waxay ahayd dabeedna waxaan caruurtii aabbahoodna annaga oo qaahiro joogna ayuu tegey itoobkii qabtay naguma soo noqonin oo geeriyooda allah u naxariisto marka meeshan keligay baan indi maan support kalena maan ku haysan marka waxaan jirtan inaan yani determination inaan yani caruurteydana korsado waxaan ku dhahday wadankana aan barto aan ka mid noqdo community qof yani noloshiisa dabadeetana waxaan bartay inaan class english class kale marka university ee big unigan xusray ayaa imtixaankii ugu horreeyay in laga qaado marka adult educationka ayaan galay dabadeetana gradually markaan stage by stage aan aan dhameeyey waxaan ku dhahay professional english markii dambe kolkan kii dhameeyeyna waxaan bartay early childhood kan aan hadda waa careerka markii dambe ku galay oo different ay stages ilaa diploma arbac diploma ka saaray waan ku shaqaynaya anigoo shaqaynaya ayaan wax baranayay oo tacliinta ku misanayay shaqadaydana waan ku jiray lacemankayga macalimiintaydu halkan iigu imanayeen way igu baalibareynayeen taan carruurta ula dhaqmayo sidaa shaqadayda u haysto meeshaydana la iigu imanayay halkaasaan sarafsigeedka iigu qaatay marka maxaan ku dhahdaa sidii baan halkaa wadankii kula qabsaday carruurtaydu iskuulladu galeen yani aad iyo aad baa maxaan ku dhahday communitygan waa communityga kensington waa community isku xiran waa community aad muuqdo dhaqankoodu inuu ku dhow yahayba dhaqankeenii caruurahooda guryahooda isu tagaan waa layska wada warqabaa xaafado kale oon degay san olban iyo meelaha beri aan yaro degay qofka qofka ku xiga ma yaqaano kensington marka waan kusoo noqday wax weeyaan dadku isdhex galaa waalidku waxaan ku dhahdaa caruurtu hadduu ka kala maqan yahay usoo kaxeeya waa ti maagret ka shaqaynasa tiri gabadh soomaaliya shan caruur kaxay jirto macalimadii orgaanic aad u tiri gabadh baa caruurtii oo dhan kaxaysato haddaan ku yidhi wax dhibi ma jire waa isxaafadoo waalidka iyagu iscaawiya oo hadhow intay cuntaysiisaa waalidkooda u imanaya that our culture marka culturekeenii baan baray cuntadeennii baan baray maxaan ku dhahdaa baalyiga soomaaliya oo dhan bay barteen macrad baan sameeyey maxaan ku dhahday qalabkii soomaalida iyo hidaheena iyo dhaqankeennii oo dhan lasoo dhigo unsigii baan u shiday way barteen waxay dhan soomaaliya instantkii noo shida ama kii udgoona hilbahargii udgoona marka yani well known cultureka soomaalida iyo cuntada soomaalida iyo waddankeenaba inkastoo aad iyo aad waxay noo jirto maanta dadka waddankeena ku dhacay iyo dadkeena kala wada qaybsamay but i still i am somalian my heart waxaana ilaahi ka rajeynaya maalin maalmaa ka mid a inuu ilaahay dadkeena wanaaga dalkooda iyo walaalnimadooda ilaahay istuso hadda shaqadii waad ka fariisanaysaa laakiin dee energy badan baa weli kugu jiro Haa, hawl iyo- badan baa kugu jira maxaa maxaa kuu qorsha hadda wixii ka dambeeya waxaas waxa ii qorsho ah insha allah haddii ala yidhaaho i will be doing or volunteer work halkan waxaan ku leenahay kensington buildingka halka halkaa hoose darag waxaa la yidhaha beni kensington beni waxaa lagu sameeyaa activities fara badan oo carruurta honors africa carruurta kale carruurta marka iskuullada kasoo ruuxdo halkaasay ku cayaaraan oo activities loogu sameeyo kayna suuqa u gelin waxaan ku cuntaa loogu sameeyaa waa lagu dhaqaaleeyaa halkaas waan tagaa waan waan caawiyaa waxaa la yidhahda beni neighborhood house ka kensington they have programs for the children يعني ساعة ساعة ضايعين فين كراهم يعني still يعني أنا أبغى البرنامج هذا أنا كعال كرا مركا واحد أول وقت ما وين يعني أنا أبغى ساعة سنة أنا نسي ودور مرة برشد education إن شاء الله سنة كده من أكل بحوجة عبارة تحرير كقاعدة أدعو still في children person أنا بحكي لك
taasina waxay ahayd aamina diiriye oo xaflad eh, sagootina loo sameeyey kadib labaatan iyo siddeed sano oo ay la shaqaynaysay dhalinta yaryar ama caruurta yaryar ee soo koraysa
like as la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sbs soomaali